halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran tacliin aad u fara badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunida joogaan
kabadhise adana dharar dhobaka unko misna dhanka bide hawa ka dhofto ilaahi dhulkiyo cirkabadhise
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii dheereed ee cutubka saddexaad markaasoo aannu soo aragnay qodobo door ah oo inagu caawinaya inaan garanno sida wadaxaajoodku uu u dhacayo waxaan soo aragnay in nebi ayuub masiibo ay ku dhacday oo markii ugu horraysay laga qaaday hantidiisii waxaana ahmiyaddu ay ahayd inaannu hantida ku kalsoonaanin markii labaadna waxaa dhaafay carruurtiisii oo dhan kuwaasoo uu aad u jeclaa iminkana waxaannu eegaynaa qodobka saddexaad waana qodobka ugu daran waayo caafimaadkii ayuub ayaa haatan la waxyeeleeyey waxaan garanayaa in jaraa'idyada markii ay ka faalloonayaan kuwa deldelaadda naftooda ku sameeya ay yidhaahdaan qofkaas iyo qofkaas cudur buu horay u qabay waxaa haddaba dunidan jooga dad badan oo ilaah ka cabsada ha yeeshee sariir ku awaaday waxaana ay ka istaageen inay shuqalladoodii caadiga ahaa qabsadaan laga yaabee inay xoogaysato kalsoonidii ay ilaah ku qabeen shayddaanka wuxuu haatan ka dhigay nebi ayuub in caafimaadkiisii uu xumaado qodobka afaraadna waxa weeye in nebi ayuub uu lumiyey naxariistiisii iyo wanaaggii saaxiibbadiis ay u hayeen waxaan garanayaa in ilaah uu siiyey nebi aadan mid caawisa waxaana weeye mataantiisa oo ah xaawa waxaana mararka qaar lagu macneeyaa inay tahay qaar jidhkiisa ka mid ah haweenku waa qayb ka mid ah raggooda ama fur ama ha furin adiga shaqo isku leh dhegaystow ilaah mid buu ka dhigay ninka iyo naagta oo la dooni maayo inaad naagtaada ama mataantaada furtid oo aad ka tegtid ayuubna haatan wuxuu lumiyey naxariistii naagtiisu ay u haysay sidaan horay u soo aragnay oo waxay kula talisay oo ay tidhi war ilaah wax xun ka sheeg oo iska dhimo qodobka shanaadna waxa weeye in nebi ayuub saaxiibadiis ay u yimaadeen inay la baroortaan laakiin waxay arkeen inuu ka dhex baxay hodantinimadiisii oo uu iminka meel cidla ah keligiis taagan yahay markii uu arkay iyagoo meel dheer ka soo socda wuxuu is yidhi wehel baad heshay laakiin waxay ku noqdeen sida nin harraadsan oo wirwirka biyo u mooday wuxuuna kolkii dambe ugu yeedhay inay ahaayeen kuwa aan cidna qalbi qaboojin karaynin oo halaag ah waxaannu arki doonnaa waxa uu sidaasi ugu yeedhay haatan waxa kale oo shayddaanku uu ku sameeyey nebi ayuub wuxuu ka qaaday wax kasta ee uu ku tiirsanaa haatanna wuxuu shayddaanku doonayaa inuu baabi'iyo qiimaha ayuub tanina waa waxa aynu ugu baahan nahay inaan wax waliba isla eegno marka aynu eegayno wadaxaajoodka soo socda qodobka lixaadna wuxuu noqonayaa inuu lumiyey xitaa qiimigiisii iyo weliba sharaftiisii qofnimo maxaa qofka uu ku beddelan karaa nafsaddiisa waxaa jira kuwa isku dhiiba muqaadaraad oo noloshooda ku burburiya wax aan habboonayn oo aan sharaftooda dhisaynin waxaanay had iyo goorba la joogaan urur shareed xumaan lagu soocay waxaa ciise masiix haddaba uu ku leeyahay dadka ceenkaasi ah waad ka qiimi badan tihiin shimbiraha kuwaasoo aan quudkooda waayin maalin waliba wuxuu diidayaa in dadka qaarkii ay ku marmarsiyoodaan inaanay camal haysanin sababtaasi aawadeedna ay iska marqaamayaan haddaba qiil uma haysatid aad naftaada ku burburiso saaxiib oo marmarsiinyo noqon mayso inaad qaad iyo qurun cunto adigoo ku doodaya inaadan camal haysanin qodobka toddobaadna waxa weeye in nebi ayuub uu lumiyey garashadiisii ahayd caddaaladda rabbiga oo wuxuu haatan noqonayaa mid si qaraar u hadla markii aad baranaysaan kitaabkan waa inaad maanka ku haysataan dhegaystayaal in kitaabkan ilaah uu ka yimid ama uu soo waxyooday sida kutubta kale ee baibalka laakiin weliba wax waliba ee ku qoran ma ahan wax runta waafaqsan waayo saddex nin oo garashadooda rabbaaniga ahi hoosayso iyo hal nin oo xaq ah oo garashadiisu ay sarrayso ayaa doodaya haddaba markaan idinku leeyahay hadallada qaar ma ahan kuwo la soo waxyooday ayaan uga gol leeyahay in beentii shayddaanku uu u sheegay abootaxaawo aan ilaah waxyoonin ama uusan isagu amrin sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka saddexaad aayadda afaraad hase yeeshee marka la qoray beentiisii ayaa waxaa la odhan karaa ilaah baa beentii shayddaanka inoo waxyoonaya ha yeeshee dadka qaar baa waxay rumaysan yihiin in baibalka oo dhan uu run yahay ha yeeshee waxaan u baahan nahay inaan maanka ku haysanno kuwa hadalkan inoo sheegaya qodobka siddeeddaadna waxa weeye in ayuub uu luminayo dareenkiisii ahaa jacaylka ilaah ninkan laga qoray anigoo qaawan baan uurkii hooyaday ka soo baxay oo anigoo qaawan baan halkaasi ku laabanayaa ama aan dunidan ka tegayaa ayaa haddana wuxuu leeyahay waayo ilaaha qaadirka ah fallaadhiisii ayaa igu dhex jira oo naftayduna wabaayadoodii bay cabaysaa oo ilaah cabsiintiisiina anigay igu soo waxaa taasu ay ku qoran tahay cutubka lixaad aayadda afraad cutubkan sagaalaad ayuu haddana ku leeyahay ma jiro nin inoo dhexeeya oo labadayadaba gacantiisa na saari kara haddaba markii aad u fiirsato waxaad ogaanaysaa inaan u baahan nahay jawaabta hadalka nebi ayuub ay xambaarsan tahay meel kalena kuma qorna ee waa inaan ka eegno axdiga cusub markaasoo rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii timoteyos cutubka labaad aayadda shanaad ee baalka saddex boqol lix iyo lixdan ee axdiga cusub sida tan waayo waxaa jira ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya ilaah iyo dadka waana ninka ciise masiix ah haddaba aniga iyo adiga waxaynu ilaah uga mahadcelinaynaa inaynu leennahay dhexdhexaadiye haddaba waxaan wakhti u huray inaan xaalkan si qoto dheer u baaro waayo waa arrin ahmiyad u leh inaan gaarno udubdhexaadka isku haya fahamkeenna iyo wadaxaajoodka dhowaan aannu idin bilaabayno ee dhex maraya nebi ayuub iyo saaxiibadiis wuxuuna soconayaa ilaa iyo cutubka toddoba iyo soddonaad haddaan qodobadii dhowrka ahaa ee aynu isla eegaynay halkaasi uga baxno ayaannu eegaynaa iminka saddex qaybood oo uu hadalku u dhacayo marka hore waxaa ku hormaraya nebi ayuub hadalka waxaana ku xigsanaya elifas waxaana ku sii xigsanaya haddana nebi ayuub oo u jawaabaya marka labaad waxaa soo gelaya bildaad oo isna waxaa u jawaabaya nebi ayuub qudhiisa marka saddexaadna waxaa soo gelaya soofaar oo isna waxaa u jawaabaya ayuub saddex goor bay hadalka ku noqnoqonayaan iyaga oo dhan waxaan ka ahayn soofaar oo isagu aan markii saddexaad hadlin waxaanay u muuqataa markii la eego wadahadalkooda inay loolamayaan oo hadalka ay ku doodayaan sida iyagoo tartamaya haddaan idin kala dhigno sidan bay u dhacayaan wareegga koowaad ayuu baa hadalka cutubka saddexaad ku qoran oo dhan qaadanaya waxaa kaloo cutubka ama cutubyada afar ilaa shan qaadanaya elifas oo ahaa reer taamaan oo waa dooddiisii ugu horraysay ayuub wuxuu ugu jawaabayaa elifas cutubyada lix ilaa toddobo bildaad baa markiisii ugu horraysay doodda ka soo gelaya bilowga cutubka lixaad ilaa iyo kan toddobaad nebi ayuub ayaa kaga jawaabaya dooddiisa ama eeddiisa cutubka siddeedaad oo dhan soofaar baa markiisii ugu horraysay isna ka soo gelaya dooddan cutubka kow iyo tobanaad ayuubna wuxuu kaga jawaabayaa dooddii saafaar cutubyada laba iyo toban ilaa afar iyo toban wareeggii labaad ayaana bilaabanaya elifas ayaa markii labaad hadalka soo gelaya markaan soo gaarno cutubka shan iyo tobanaad deetana ayuub ayaa kaga jawaabaya cutubyada lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban dooddii elifas bildaad ayaa isna dooddiisii labaad ka bilaabaya cutubka siddeed iyo tobanaad oo ayuubna wuxuu uga jawaabayaa bildaad dooddiisa cutubka sagaal iyo tobanaad waxaana markii labaad hadalka qabsanaya soofaar oo wuxuu ka soo gelayaa cutubka labaatanaad nebi ayuubna baa ugu jawaabaya cutubka kow iyo labaatanaad haddaynu eegno wareegga saddexaad elifas ayaa markii saddexaad soo gelaya hadalka oo dooddiisa wuxuu ku bilaabayaa cutubka laba iyo labaatanaad nebi ayuubna wuxuu ugu jawaabayaa cutubyada saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan bildaad ayaa isna wuxuu markii saddexaad ka soo gelayaa doodda cutubka shan iyo labaatanaad nebi ayuub baa markaasna kaga jawaabaya cutubyada lix iyo labaatan ilaa kow iyo soddon marka ay intaasi joogto ayaa waxaa inta ku soo dhammaanaya wareeggii saddexaad haddaba nebi ayuub saaxiibadiis waxay la joogeen toddoba maalmood markii ugu dambaysay baa ayuub hadalkii uu ku hormaray uu ishayn waayey kadib markii saaxiibadiis ay indhaha ku gubayaan markaasay la noqotay inaanay wanaagsanayn inaannu dhalanin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii ayuub cutubka saddexaad aayadaha kow ilaa shan ee baalka lix boqol toddoba iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaas dabadeed ayuub intuu afkiisii furay ayuu habaaray maalintii uu dhashay oo ayuub intuu hadal bilaabay ayuu yidhi dharaartii aan dhashaay ha baaba'do iyo habeenkii la yidhi wiil baa calool galay dharaartii aan dhashay ha baaba'do iyo habeenkii la yidhi wiil baa calool galay maalintaasu gudcur ha ahaato oo ilaah yuusan iyada xagga sare kaga fiirsan oo nuurkuna yuusan iftiimin gudcur iyo hooska dhimashadu iyada mulki ha ka dhigteen daruuru ha ku degto oo wixii maalin madoobeeya oo dhammu ha cabsiiyeen oo habeenkaasna gudcur weyn ha qabsado haddaba taasu waa erayo si habaysan u dhacaya laakiin markii aad u kuur gasho waxaad ogaanaysaa inuu leeyahay ma wanaagsanayn inaan dhasho ama adduunka aan imaado adiga qudhaada imise goor baad tidhaahdaa dunidan baan bannacay allow maxaan u imid waxaan markaasi rumaysanahay in kuwa badan oo innaga ah aynu sidaasi nidhaahno wakhtiga dhallinyaranimadeenna khaasatan markii aynu dhallinyarada nahay ayaa hadalla caynkaas ahi ay inaga dhacaan waase markii aynu niyad jabsannahay haatan ayuub wuxuu tirinayaa gabay oo sida gabay murtiyaysan buu hadalka u leeyahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka lix boqol toddoba iyo afartan ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadaha lix ilaa laba iyo toban waxaa qoran sida tan oo habeenkaasna gudcur weyn ha qabsado oo ayaamaha sannada yuusan ka dhex reerayn oo yuusan soo dhexgelin bilaha tiradooda bal eeg habeenkaasu cidlaha noqdo oo cod faraxsan yaannu ka dhex yeerin oo isaga ha habaareen kuwa maalinta habaaraa oo kicin kara bahalka la yidhaahdo lewiyaataan fiidka xiddigihiisu gudcur ha noqdeen iftiin haddoon doono oo yuusan helin oo innaba yuusan arkin kaa hawaa beriga maxaa yeelay isagu ma uu oodin irdihii maxalka hooyaday oo indhahaygana dhib kama uu qarin bal maxaan u dhiman waayey markaan uurka ka soo baxay oo maxaa naftu iiga bixi weyday isla markaan caloosha ka soo baxay bal jilbuhu maxay ii aqbaleen amase naasuhu inaan nuugo ayuub wuxuu ku cabanayaa oo uu leeyahay waxaa ii roonaan lahayd inaan dhalanin waa waxayse leh saaxiib markii aynu cabasho iyo shallay bilowno inaynu ka shaqaynaynin dhibaatida nolosha waxaa laga yaabaa inay kula noqoto inay ku wanaagsanaan lahayd inaadan dhalan laakiin waxba kama samayn kartid ama ma beddeli kartid xaaladda ah inaad dhalatay ha yeeshee naqaska unbaad iska saaraysaa oo ayuubna sidaas buu samaynayaa haatan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka saddexaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan waayo hadda xasiloonaan baan ku jiifi lahaa oo waan iska seexan lahaa oo waan nasan lahaa aniga iyo boqorrada iyo la taliyayaasha dunida oo nasadooda taallooyin u dhistay haddaba beryahaas ayay dhisan jireen sidaan halkan ku arkayno taallooyin waaweyn ama saddexgeeskii faraaciintu ay u dhisi jireen qabriyadooda haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka saddexaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban ee kitaabkan ayuub ayaa waxa uu leeyahay sida tan iyo amiiradii dahabka lahaan jiray oo guryahooda lacagta ka buuxsaday bal dhicis qarsoon maxaan u ahaan waayey ama sida dhallaan aan innaba iftiinka arag wuxuu haatan jeclaan lahaa inuu dhasho isagoo dhicis ah ama meyd ah xitaa buu yidhi haddii aan dhalan lahaa waxa ii wanaagsanaan lahayd inaan dhinto anigoo dhicis ah haddaba cutubkan laba waxyaabood oo filasho ah ayaa ku jira oo innaba ma haysto wax kalsooni ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayuub cutubka saddexaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka lix boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan halkaas kuwa sharka ahu cidna kuma sii dhibaan oo kuwa daallanuna halkaasay ku nastaan maxaabiistuna halkaasay dhammaantood ku wada istiriixaan mana ay maqlaan kii dulmi jiray codkiisa yar iyo weynba halkaasaa la wada joogaa oo addoonkuna sayidkiisa waa ka xor bal iftiin maxaa loo siiyaa kan dhibaataysan maxaase loo nooleeyaa kan naftiisu la qaraaraatay oo dhimasho u xiisooda oo ayaan u imaanaynin oo daraaddeed dhulka u qodqoda intuu qasnado qarsoon qodi lahaa in ka sii badan kuwaasoo aad u reereeya oo farxa hadday qabriga heli karaan bal maxaa iftiin loo siiyaa nin jidkiisu qarsoon yahay oo ilaah deer ku wareejiyey waayo intaanaan wax cunin ayaan taahaa oo carrabkayguna wuxuu u shubmaa sida biyo oo kale dhimashadiisa ayuu ka jeclaan lahaa noloshiisa wuxuu leeyahay noloshu waxay haatan ku noqotay sida culays saaran waxay ahayd inuusan noolaanin waxay ahayd inuu dhinto oo nebi ayuub wuxuu leeyahay dhimashadu waxay haatan u noqotay ama uu u dhowrayaa sida kuwa dahabka baara ay u dhowraan dahabka oo wuxuu leeyahay sidooda oo kale ayuu farxi doonaa haddii dhimashadu ay haleesho wuxuu ku sugan yahay xaalad aad khatar u ah oo caloolxumo miidhan ah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkii ayuub cutubka saddexaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaa qoran sida tan waayo hadba wixii aan ka baxsado ayaa igu soo dega oo wixii aan ka baqo ayaa ii yimaada ma aan istiriixsani mana aan xasillooni mana aan nasto laakiinse hadba dhibaato baa ii timaada ayuub nabaddii iyo barwaaqadii uu ku haystay magaalada cuus ayuu soo xusuusanayaa iminka wuxuuna had iyo goorba ka cabsan jiray in xaaladdan hodantinimada ahi ay isbeddesho haatanna waxay xaaladdu u muuqanaysaa sida in nebi ayuub uu luminayo rumaysadkiisa hase yeeshee ma uusan luminin iimaankiisii ama rumaysadkiisii ninkanu waa nin imtixaan ku jira iminka dhibaato ayaa ku timid oo garanna maayo asbaabta ay ugu timid waxaana bilaabanaya cabasho dheer oo soo noqnoqonaysa markan ay saaxiibadiisna ku wareegsan yihiin luqadda ay isticmaalayaan waa mid culus welibana nebi ayuub ma haysto jawaabta oo mugdi baa ka saaran waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii saddexaad waxaanan dhegaystayaal si dawaale ah idinku bilaabaynaa cutubka afaraad waxaa haatan la fadhiya saddexdiisii saaxiib waa nebi ayuube oo waxay la joogeen toddoba maalmood iyagoo madaxa lulaya oo leh ilaah kuma dhaafin xumaantii aad qarinaysay waxay u muuqataa in nebi ayuub uu haatan faraqa ku haysto dhibaatooyin fara badan laakiin welibana ma rumaysna waxa saaxiibadiis ay ku soo oogayaan dooddiisa iyo taahiisii ayay badinayaan waxaanay u muuqataa in ninna aannu garanaynin waxa nebi ayuub ku dhacay saaxiibadiis ayaa haatan bilaabaya inay hadalka soo galaan waxaana u horraynaya elifas waxaana ku xigsanaya bildaad waxaana ugu dambaynaya soofaar magacyada raggaasi waxay ina siinayaan sida xaaladdu ay u murugaysan tahay elifas macno ahaan waxay ka dhigan tahay waa marka la eego luqadda cibraaniga ah ilaah waa xoog mararka qaarna waxay noqotaa macno ahaan ilaah waa dahab saafi ah ninkan bildaad la yidhaahdo ayaa markii magaciisa lagu macneeyo luqadda cibraaniga wuxuu noqonayaa wiilkii qasidda oo haddii aad soomaali tahay waxaad ugu yeeri lahayd qasaaye soofaarna waxay noqonaysaa macno ahaan qooley ama shimbir haddii aad soomaali tahayna waxaad ugu yeeri lahayd shimbiraale waxaa bilaabanaya loolankii doodda ahaa saaxiibadiisna waxay weerar ku soo qaadayaan nebi ayuub waxaan isleeyahay intii dooddu ay socotay ayaa waxaa halkaasi ku soo ururay dad badan oo dhegaysanayay dooddooda isla sida soomaaliduba ay isugu yimaadaan markii laba nin ama laba hormo oo gabyaa ahi ay isku yimaadaan oo gabay ama heeso ay ku tartamayaan inkastoo ay inala tahay in dadku ayaan ilbax ahayn maalmahaasi ayaan arkaynaa inay adkaynayaan xikmadda soomaalidu waxay tidhaahdaa haddaba dad waa dadkii hore hadalna waa intuu yidhi waxaa haddaba dooddii ku hormaray nebi ayuub qudhiisa sidaan ku soo aragnay cutubkii saddexaad waayo waxaa wax kasta ee uu lahaa ka qaaday shayddaanka mana haysan wax kale oo uu isku tiiriyo iyo meel kale ee uu aado waxaanay u muuqataa in ilaah haatan uu ka dhaqaaqay nebi ayuub waa sida dadku ay u arkaane elifas baa saddexdii nin ee saaxiibadiis ahayd hadalka u bilaabay wuxuuna u hadlayaa sida nin waayeel ah waana nin aan la heli karin wuxuuna faallo ka bixinayaa khibradaha yaabka leh ee aan la garan karin haddaba waxyaabaha uu ka hadlayo oo dhan waxaa furo u ah aayadda siddeedaad ee cutubkan afaraad markaasoo uu leeyahay sidaan anigu arkay weligoodba kuwii xumaan tabcada oo balaayo beerta isla waxaasay goostaan waxay u muuqataa in aragtidiisu ay tahay mid sarraysa oo wuxuu maqlay qarsoodi aan cid kalaba garanaynin haddaan idiin bilowno xigashada cutubkan afaraad ayaannu eegaynaa aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan markaasaa elifas kii reer teemaan u jawaabay oo wuxuu ku yidhi mid hadduu isku dayo inuu kula hadlo ma ka xumaanaysaa laakiinse bal yaa hadal iska celin kara wuxuu ku bilaabay hadal diblomaasiyadeed waxaase la saadaalin karaa inaannu hadalla qabow kula hadli doonin nebi ayuub wuxuuse marka hore ku bilaabay hadal asluubaysan oo wuxuu ayuub ku leeyahay miyaan kula hadli karaa oon wax kuu sheegi karaa markaasuu raaciyey hadalkii micno ma leh haddii aad aqbasho iyo haddii kalaba waayo waa inaan kula hadlaa wuxuu haatan leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka afaraad aayadaha saddex ilaa afar bal eeg adigu kuwo badan baad wax bartay oo gacmihii itaalka darnaana waad xoogaysay erayadaadu way tiiriyeen kiisii dhacayay oo jilbihii tabarta yaraana waad adkaysay laakiinse haatan dhibaatadu aday kuu timid oo waa taag yaraynaysaa wayna ku soo gaadhay oo waad dhibaataysan tahay wuxuu ayuub ku leeyahay markii aad hodanka ahayd oo aad caafimaadka qabtay waxaad qof waliba u ahayd sida qalcad xoog badan welibana dadka waa la talin jirtay oo waxbaad bari jirtay wuxuu kaloo leeyahay waxaad garanaysay sida loo caawiyo ama gacan loo siiyo kuwa dhibaataysan haatanse wax baa kuugu dhacay laakiin waad soo dhacday iminka oo ninkii hore oo kale ma tihid waxaase tahay sida taswiir oo kale wuxuu kaloo leeyahay timaha unbaad xamar marsatay maahaane oday la hubo ma aadan ahayn weligaa wuxuu kaloo leeyahay talabixinta iyo sida dadka kale wax loogu sameeyo aad baad u garanaysaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno baalka lix boqol siddeed iyo afartan cutubka afaraad aayadaha lix ilaa toddoba ee kitaabkii ayuub waxaa ku qoran sida tan war kalsoonidaadu soo ma aha cabsida aad ilaahaaga ka cabsato rajadaaduse soo ma aha daacadnimada jidadkaaga waan ku baryayaaye bal wax xusuuso bal yaa weligiis halligmay isagoo aan xaq qabin
xawa ka dhufto dabku barinaaye bowna dhowr ku barinaaye bowna dhowr dabku barinaaye bowna dhowr dabku barinaaye bowna dhowr ilaahe dheblaan xaas uga dhigo una yereesareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin